warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu subax wanaagsan dhegaystayaal qodobadana warka subaxnimo idinkugu hayna waxaa ka mid ah maamulka maareeya isticmaalka dawooyinka oo gobolka xeebta ku xiray toddobaatan qof iyo shacabka lagdheer ah oo loogu baaqay qaadashada kaararka waa kaarka codaynta iyo wasiirka maaliyadda soomaaliya oo faahfaahiyey kulan uu la yeeshay agaasimaha fulinta bangiga adduunka ee soomaaliya kulan wacan jimco wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo jimcaha taariikhdu waa afarta bisha labaad sanada labada kun iyo labaatan iyo labada qodobadaasi aad maqasheen waa qaar ka mid a qodobadaan idinkugu hayno warka subaxnimo kuwaa iyo kuwo kaleo faahfaahsanba kusoo dhawaada maamulka dowladda dhexe u qaabilsan maareynta isticmaalka dawooyinka ka hortaga waxyaabaha sunta ee b b b ayaa howlgallo uu ka fuliyey gobolka xeebta waxa uu kusoo xiray toddobaatan qof howlgallada ayaa lagu bartilmaameedsanayay xarumaha sida sharci darrada ah loogu iibiyo dawooyinka caadiga isbitaalada meelaha lagu kaydiyo dawooyinka dabiiciga ah iyo dukaamada lagu iibiyo waxyaabaha la ysku qurxiyo maamulkan ayaa sidoo kale warbaahinta u sheegay ina gacanta uu ku dhigay toban waa boqol toban iyo kow kartoon oo dawooyin ah waxaa howshan gacan ka geystay ciidamada booliiska iyo waaxda dacwadda soo oogidda waddanka sidoo kale boqol labaatan iyo toddoba xarumood ah ayaa lagu wargeliyey in goobahooda xiran ay markaasi xiraan maadaama ay maadaama ay shaqaynayeen ogolaansho la-aan toban waa labaatan iyo kowdii bishii koowaad ee sanadkii hore ayay ahayd markii maamulka farmasiyaasha iyo ka hortaga waxyaabaha sunta ah uu howlgal noocan oo kale ah ka sameeyey gobolka bartamaha waddanka xilligaasi oo lasoo xiray afartan iyo lix qof iyadoo lasoo helay boqol iyo labaatan oo ah kartoonada dawooyinka sharci darrada halka siddeetan iyo lix xarumood albaabada la yskugu laabay xilliga dadweynaha ku nool deegaan baarlamaaneedka lagdheera ee ismaamulka gaarisa ayaa lagu booriyey inay qaataan kaarka codaynta waxaa baaqan soo saaray qeybaha kala duwan ee bulshada ay waxgaradku ka midka yihiin kuuraha qofka laiskama soo gelin karo waxa keli ee lagu soo gelin karo waxaa weeye inaad kuuro qaadato oo xaqiiqsato kuurahaadii inuu ma aragtay haddaa reerbaraki tahay aad ka fiiriso ma diyaar baa oo ma ku jira mise wax baa isdaba maray ninkii aan qabinna uu qaato dad waxaa jiray uswan oo mardhow kibaandho u imaaday dib ha u sii dhicina saddex beri baa hartay hadda inta kuuraha la qaadanaye kuuraha inaad qaadataan baa la doonayaa saddex beri ayaa ka soo harta kuura beddelkii kuuraha marmar baa waxaan isdhaa markaan aad dadkuu dhegaysto war dadkeenna show waxay u baahan yihiinba kuuraha wuxuu yahay horta in loo sharxo wax civic education la dhaho kuuraha annaga hadda hal si baad moodaa inaan u naqaano dadkaan laba saddex qof ayaan waraystaa kuuraha ma aha keliya inaad u goysatid inaad qof u ridid m c a baan u dagaalahaya mise m b baan u dagaalahaya horta keli ma aha kuurahan waxaa loo sameeyey in xaqaadii iyo xuquuqdaadii aad waddanka kenya ku lahayd la ogaado horta meeshaad waddankii aad ka joogto baraki intee qofaa ku nool shantaabaq district hadda inaa helna sooma ogidiin shantaabaq district markay noqoto population micnaha cadad dad ayaa laga rabaa haddiiba loo arko dadkii meesha keli oo dadka laga cabirana waxaa waaye waa kuuraha rajistadaasaa la fiirin dawladda wax kale ma fiirinayso marka kuuraha la goosanaayo keliya ma aha in mataqaanaa qof loo codeeyo ama qof lagu rido keli horta maaha ma isla faanataa ayadaa cildhicisee kuura haddaadan qabin maxaad u cildhicin kartaa waa maya codkaada inaad ku cilbogataa rabtaa maxaad ku cilbogan kartaa waa maya waan ognahay abaar baana haystaa dadka annaga wuxuu jiraa dhaadhaab garuufa iyo baraki iyo shanta abaq saa u kala darannahaybo dadka annaga wuxuu jiraa dhaadhaab dhaadhaab buu jiraa waan doonaynaa gawaari baan u diyaarinaynaa saddex beri baa noo soo hartay saddexdaa beri kuuraha in la jaraan rabnaa kuuraha in la jaro yaan rabnaa soo diyaar uma nihin kuuraha inaan jaranno inaan codayno soo diyaar uma nihin lagdheer ah ayaa ka tirsan dowlad deegaanka gaarisa oo maalmo ka hor guddiga i e b c uu ammaanay sida ay diiwaangelinta uga socoto tani ayaa imaanaysa iyadoo wejiga labaad ee diiwaangelinta codbixiyaasha oo soo bilaabatay toban iyo toddobadii bishii hore uu ay ku eg tahay axadda oo ku beegan lixda bishan labaad ee sanadkan labada kun iyo labaatan iyo labada gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka i e b c wafula chebokati ayaa horey u caddeeyey inaanan la kordhin doonin muddada diiwaangelinta waxa uu kenyaanka si gaar ah dhallinyarada ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan maalmaha dhimana si ay sagaalka bisha sideedaad ee sanadkan qayb uga noqdaan isbeddelka dhanka hogaanka ee waddanka diiwaangelinta ayaa so- markaasi ka socota dhammaan kun afar boqol iyo konton ee deegaanada hoose ee waddanka inkastoo i e b c ay walaac ka muujisay inaysan ku guuleysan doonin bartilmaameedsigeedii
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
wasiirka maaliyadda ee soomaaliya doctor maxamed bayle ayaa muqdisho ku qaabilay tawfula agaasimaha fulinta guddiga sare ee bangiga adduunka u qaabilsan soomaaliya wasiirka ayaa kulanka kadib faahfaahiyey waxyaabihii ay kulanka uga wada hadleen iyo sababta keentay in agaasimaha fulinta ee guddiga sare ee bangiga adduunka u qaabilsan soomaaliya uu muqdisho safar ku yimaaday isagoo sidoo kale faahfaahinaya waxyaabihii la iskula gartay kulankaasi sharaf weyniyaa maanta inaan waradi ka siiyo shiri yaroo kooban oo aan shirin runtii oo aan la lahayn agaasimaha innagayna qaabilsan soomaaliya qaabilsan iyo labiyo labaatan waddan oo kaleo afrikaana baanka adduunka etoofilia oo halkan garabkayga fadhiya oo halkan soomaaliya u yimid in lasii xoojiyo cilaaqaad ka dhexeeya soomaaliya iyo baanka adduunka siaad u ogtihiin baanka adduunka iyo hay-adda lacagta adduunku si weyn bay inoo soo garab qabatay sanadihii ugu dambeeyey gaar ahaan shantii sana ugu dambeysay arrintii deen cafiista inagala soo shaqeeyeen mashaariic fara badanna way noo keeneen waxaa maanta markaa toofilia halkan u yimid waxa weeye inuu sii xoojiyo cilaaqaadka inaga dhexeeya inuu sii xoojiyo waxaa la socday tiim kale oo wed baanka ka socda baanka adduunka ka socda waxa waxaa la doonayaa in arrinta sidaa aan u wadno aanay iska bedelin ayaa ayay nagu dhiirinayaan inagu boorinayaan waxay doonayaan in lacagihii layna siiyey sanadkii una dhaafay imika labadii sano ina dhaafay runtii oo ilaa laba bilyan gaadhaysa sida maanta aan isla garanay inay sii korodho si sii kordhi kartaana waxa weeye nidaamka maamulka maaliyadda sidaa u yahay aan laga bedelin sidaa u yahay ku socdo in isbedelka maaliyadeeda la sameeye wanaagsan sidaa sidaa lagu wado in miisaaniyadda sidaa u socoto ay u socoto iyo in lasoo dhammaystiro sida ugu horeysa ee ugu dhaqsaha badan leh doorashooyinka socda
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa dalka soomaaliya dib ugu soo laabtay kadib socdaal safar afar cisho ah afar cisho qaatay oo uu ku tegay dalka isutaga imaaraadka carabta ra-iisul wasaaraha oo intii uu joogay imaaraadka carabta kulama la yeeshay madaxda ugu sarreysa dalkaasi ayaa socdaalkiisa waxa uu ku qotamay horumarinta xiriirka iskaashi ee soomaaliya iyo imaaraadka fududeynta fiisooyinka dadka soomaaliyeed ee u safray imaaraadka carabta dhoofka xoolaha soomaalida ee loo iibgeeya dalkaas gurmadka loo fidinaya dadka soomaaliyeed ee abaartu haysa iyo weliba qodobo kale oo khuseeya gobolka geeska iyo xiriirka labada dowladood ka dhexeeyo warkiis waxnimo oad kala socotaan idaacadda staa fm codka gobolka waqooyi bari ayaad dhegeystayaasha dhegeysanaysaan iminkana dhanka iyo caalamka dowladda kuuriyada koonfureed ayaa lagu soo waramayaa inay kordhisay muddadaasi muddada ay sii shaqeynayaan xayiraadaha ay ku xakameynaysa faafidda cudurka covid sagaal iyo toban laga bilaabo maanta waxaa muddo laba cisho ah sii jiri doono xeerka loo dejiyay xaqiijinta kala fogaanshaha bulshada ee dalkaas sidoo kale waxaa sii shaqeynaya bandowga laga bilaabo sagaalka fiidnimo la saaray makhaayadaha meelaha jimicsiga iyo goobaha loo markaasi lagu caweeyo go-aamadan ayaa loo eeneeyey inay kordheen xaaladaha caabuqa corona ee kuuriyada koonfureed ra-iisul wasaaraha dalkaas ayaa ku dhawaaqay isbedeladan iyadoo muddadii horey horey loo qabtay ee xayiraadaha ay ku ekeeda maalint maalinta axadda ku dhowaada boqolkiiba siddeetan iyo lix ee dadweynaha halkaasi ku nool oo ilaa iyo oo ah ilaa iyo konton iyo laba milyan oo qof ayaa si buuxda looga tallaalay cudurka covid sagaal iyo toban